markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaana soo diyaariya halkanna ka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isaga ayaa wuxuu dareemay xanuun xaaladii ayaa caadi uusan ahayn dareemay inuusan inuu xanuunsanayo markaas kadib ayuu dhakhtar isgeeyey oo uu sheegay waa nin liqay moobilkii gacanta ee u adeegsanayay bal sida ay ku suurto gashay iyo weliba xaalkiisu sida uu noqday barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aan idii hayaa aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambaysay waraysigii ku saabsanaa waayihii fanka ee fannaankii maxamed mooga liibaan
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba
qaybteeda dambe waxaa ka mid ah oo aad runtii u qiimo badan wuxuu leeyahay waalidkeenna walaalaheenna wiirada ha ka dhowrno wahsan mayno waaban mayno marka soo wadaba wuxuu leeyahay barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leeyahay bal inta aynaan sheekada iyo xubinta hal abuurka iyo heesaaga u gudbin aynu marka hore barnaamijkeenna caweyska ku furano heesta hoga tusaale iyo weliba codka fanaanada sahre axmed jaamac
waxaanega aan ku ini amalsinoyan
aynu intaasi kaga nimaadno codka fanaanada saare axmed jaamac iyo weliba heestaasi hoga tusaale qaybaha kala duwan ee teknolojiyadda casriga ayaa ah kuwa si xawliya dunida ugu fidaya muddooyinkii u dambeeyey islamarkaana isticmaalkoodu ma maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayo waxaanay moobiladu ka mid yihiin kuwooga loogu adeegsi badan yahay sidoo kalena nolol maalmeedka aadamaha si joogta ah uga mid noqday haddaba dhegaysta waxaynu hore u naqaanay moobil aayarun qofku uu ku muraadsado oo inta uu ku hadla uu danihiisa ku fushadee caawana waxaan idii hayaa nin moobilkiisii gacanta liqay islamarkaana caloosha u dhaadhiciyay sidii cunto oo kale arrintaas oo naftiisu ay halis ku gashay islamarkaana baxda caafimaadka iyo weliba bulshadii ka eg dhoweydba ku noqotay fajac iyo amakaag waxaa laga yaabaa dhegaysta inaad isweydiinaysa sida ay ku suurto gashay iyo weliba xaalkiisu sida uu noqday waxaa inoo haya faahfaahinto aan barnaamijka kusoo dhoweyn doonaa weriyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
waa mahadsan tahay cabdi xakiin sheekadan cajiibka ah waxay ka dhacday dalka kosovo ee ku yaala bariga yurub cabdiqaadir markaasay ku suurto gashay sama la ogyahay sababta ninkan inuu ugu liqay amaba falkan ugu dhaqaaqay cabdi xakiin sabab rasmi ah oo ninkan ku kaliftay ama ku riixday oo uu u laqay telefoonkaasi ma jirto laakiin telefoonka wuxuu ahaa telefonadan yaryar ee la yiraahdo tree tree tenka ay soo saarto shirkadda nokia waana telefonadii la dhihi karaa kuwii ugu horreeyey ee waayida ay soo baxeen telefonada gacanta ee in la isticmaalo marka waynu naqaanay telefoonkaasi xajmi ahaan ama sees ahaan u weynaa kan muxuu kaga duwan yahay kan wuxuu kaga duwan yahay in telefoonka uu yahay kuwa ugu yaryar ee la isticmaalo ee bateriga yar uu galo marka marka ay noqoto gacan qaadka waa mid aad gacanta ka buuxsan kartid dadka qaarna maaragtay aad ay u yaqaanaan waana bahalada yaryar oo maaragtay saddexda dhibic leh marka sidaas ayuu ku laqay wagaag marka see lagu ogaaday markii xaaladan ama falkan uu ku dhaqaaqay inuu ninkani telefoonkaasi calooshiisa ku jiro caloosha geeyey ninkan markii uu telefoonka laqay ee uu cabaar joogay ayaa isaga ayaa wuxuu dareemay xanuun xaaladii ayaa caadi uusan ahayn dareemay inuusan inuu xanuunsanayo markaas kadib ayuu dhakhtar isgeeyey oo uu sheegay inuu telefoon laqay telefoonkaas oo calooshiisa ku jirana hadda uu uu xanuun la dareemayo waan gartay dee garanay oota xaaladaasi ee ku dhacday cusbitaalkii buu tegey dee maxaa la sameeyey telefoonkii ma laga soo saaray oo ma lagu guulaystay cabdi xakiin markii uu dhakhtarka tegey oo isbitaalka la geeyey waa la rumaysan waaye marka hore in telefoon baan laqay qof leh oo haddana xanuun uu hayo laakiin ugu dambeyntii baaritaan ayaa lagu sameeyey dhakhtarka ayaa tubooyin wax lagu arko geliyey oo caloosha dhexdeeda wax lagaga arko markaas kadib ayaa la ogaaday in waxa calooshiisa ku jira uu yahay telefoon kadibna dhakhtarkii ayaa ku guulaystay in uu telefoonkii laba u kala dhigo uu sii yareeyo si looga soo saaro waana laga soo saaro waa lagu guulaystay dee garanay cunto la liqo ama wax maxaanku idha oomato qofku qaato uu dhuuntaa mariyo caloosha geeyo baynu naqaanay telefoonka intaa laga inta qofku dhuunta mariyo uu cuno amaba uu liqo waa wax aada u cajiiba oo aan hore loo aqoonin wax dhibaato amaba culaysa ama caafimaad ahaan halis uu u galay amaba ay ku keentay ma la sheegay
abdiakiin telefoon inaad dhuunta mariso ayaaba adduunyada oo dhan cajabisay oo ilaa iyo hadda lala yaaban yahay dhibaato caafimaad darro way jirtaa sababtoo ah telefoonka waxaa ku dhex jiro bateri baterigii uu ku shaqaynayay marka marka uu caloosha qofka galana bateriga waxa wuxuu leeyahay dhecaan marka dheecaanada bateriga ku jiro haddii ay qofka ku dhex dhacaamaan ayaa waxaa ka imaanaya halista ugu weyn ee caafimaad ee qofka uu wajihi karo sida uu sheegay dhakhtarkii qaliinka sameeyey ee ka soo saaray ninkan mobilka uu laqay marka ugu dambeyn hadda markii la yidhi ninkii waa laga soo saaray ee lagu guulaystay caafimaadkiisu caadi maaha marka hadda caafimaadkiisa wuu roonaa waa lala dardaarmay waxyaabahan oo kale inuusan yacni sahal isugu geysanin naftiisana ay halis gelayso laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay dad kale ayaa dhici karta inay waxaasoo kale ku dhiiradaan ama ay isku dayaan marka dhakhtarka aad ayuu oga digay wuxuuna sheegay in halis weyn ay tahay arrinkan dadkana ay ka digtoonaadaan waxyaabahan ee cajiibka inay isugu dayaan cabdi xakiir dadka waxyaabahan oo kale markay samaynayaan qaarkood ayaa laga yaabaa inay u samaynayaan si ay usoo jiitaan dareenka ama indhaha caalamka oo ay u noqdaan qof caan ana waa dhici kartaa waa suurtagal marka qofba si unba wax isugu dayaa marka laakiin ninkaan lama sheegin sababta ku riixday aad iyo aad baad umahadsantahay cabdiqaadir Eh, adigaa mudan cabdixakiin eh, saaxiibadeen dhegeystayaashana waxaan leeyahay cawiysan wanaagsan
Ugogoyay gablada, ugoyo gabugasi.
markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysigu barnaamijka cawayska washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid a dugsiyada magaalada hargeysa kaasoo qoray buug uu kaga hadlaya taariikhdii allah u naxariistay fanaankii maxamed moogan limaan waxaynanu dhegaystayaal si aanba qaadi doonnaa halkii uu waraysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore wagaag cabdikariin markaynu dhinaca heesaha ka nimaadno xilliga maxamed da'diisa markaynu eegno dee nin weyn mu ahayn oo marka de ahaan eegto een muddadu jiray ee cimrigiisu ahaa iyo saamayntu yeeshay wax aad u kala weyn weeyaan n haddana xilligaa waxaa jirtay waxyaabo badan baa isbedelay nolol badan iyo waayo badan baa soomaalida soo maray oo isbedelay dareenka soomaalinimada een iyo weliba waayihii markaasi jiray iyada wax suugaana amaba uu ku lahaa ama uu kaga qayb qaatay ma jirtay Een, maxamed runtii waxaan odhan karaa ilaahay ha u naxariistee soomaalinimadu nin ay aada ugu weyn tahay buu ahaa Eh, waxaanu ahaa nin cadaaladda jecel oo runta marka laga hadlo wuxuu ahaa dhab qof oo ah cadaalad doon ama sinaan doon oo aan jeclayn waxyaabahan eh, kala sarraysiinta dadka iyo waxyaabahaas marka maxamed eh, wuu ka qayb qaatay eh, suugaan qaarkood heesa ah Eh, qaarkoodna sheekooyin baaba jira oo marka taa laga tagana markii wes s d f ku biiray horaanta eh, toddobaatan iyo sideedii aada dabayaaqadeedii waxku qaadaya heesaha ay kamid tahay soomaalidii ma hurida tolay reer hargeyso waa kii qaadayay heesahaas oo uu lahaa cismaan geeriya kuulana carabay waan aada u salaamayo halkan uga salaamayo iminka maraykanka degan laakiin reer puntland ahaa Een, ayaa waxaa heesta kamid ah soomaalidii ma hurida hidaha iyo diintii mahareer istaagba hubaashii adduunkuna ma hoos labada gelinba hawaiyo siyaasadkiiba waddankaygii hooyana makama halgamaya ma heedadaaba markaasa wuxuu marayaa gobolada sooma- ee soomaalida oo dhan Een, gobolba wax buu ku sheegayaa hargeysiba xornimadeed cidna kuma hadlayso heeryadii ma diideen dagaal ma waxu qaateen waxaabkani filaya halabeeg ma yeesheen Een, muqdishona maharadii loo soo wada hiloobaa Een, halkaa marinaya marka waa waa uu qaaday suugaan ku saabsan guud ahaan soomaalida walow hal jamba ha ahaatee laakiin soomaalida oo dhan gudaabinaysay taasaa kamid a ee, kuwa kale ee waanada iyo wadaniyada dee heesta waxbarashada nagaga filan qaybteeda dambe waxaa kamid ah oo aad runtii u qiimo badan wuxuu leeyahay waalidkeena walaalaheena wiirada aan ka dhowrno wahase- wahasan mayno waaban mayno marku soo wado wuxuu leeyahay soomaali weyn oo isku duuban waayi mayna buu leeyahay marka runtii aad baan odhan karaa in ay umadnimadu ku weyn tahay
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werweraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasan mayno waaban mayno warwareegi mayno ee weecan mayno wahsanayno waaban mayno warwareegi mayno weeweecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha ku waaro waadankeenu guul wacan cadowka waafo nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro wadankiinu wadankiinu waa wadnihii jirhkeenna waraabinaya dhiigo aan ku hardiina wadankiinu wagaag cabdikariim laga- laga gayoon maayo haddaynu idhaahno suugaantiisa iyo heesiisa xabad xabadan loo soo qaato maanta dhan ha loo sharaxo maalmay nagu qaadanaysaa laakiin ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo aynu kusoo gebagabayno n eh, waxaa jirta hees lala xidhiidhiyo de walow dee markii uu noolaa u qaaday n eh, oo de ay ka horreysayba dee waayahan oo inta badan ay dadku yidhaahdaan n heestaas dee ereyaday heestaasi ka kooban tahay ama macnahay gudbinaysa iyo weliba wixii ku dhacay way si yeelanayaan heeste waa yeeldadow inaan waalanahay duni weersido weliga jirto wacadkii xaqii marka ma isku beegmeenuun mise maxaan ku idhahdaa heestaasi yani sheekooyinkeedaasi waxbay ka soo gelaysa
Een, ah, heeskaas waa runtaa waxaa jira magaal ku qoran baa jira oo aan muddo hore qoray laba kun iyo sagaal iyo toban mar aan tegey habaasha maxamed mooge allah u naxariisto markii aan kasoo noqday baan qoray maqaal la yidhaahdo xidhiidhiisa iyo fankiisa si aan uga jawaabo dad marna oo isweydiiyeen macnaha maxamed mooge wuu istafaafilay waa siyaas saas marka xidhiidhka dilkiisa iyo fankiisa sababtoo tahay angalla badan baan ayaan siduu dilkiisa u dhacay iyo iyo siduu fankiisa xidhiid uga leeyahay aan ka tusayy marka saddex heesood baan kusoo qaatay heestan baa kamid ah labiyo toddobaatankii hadraawi waa sameeyey waxay ku jirta riwaayaddii aqoon iyo afgarad xilligaas heestaa waad arki kartaa ayay horta ahayd qisadeedu kolley buugay ku qoran tahay oo aad baa dhowr goor maxamed maxamed hadraawi loo weydiiyey heestaas oo siib ahaan u macaal maxamed siyaad barre uu ugu yeedhay sida cabdikariim jiir ka sheekeeyey oo uu weydiiyey marka heeskaas mudaha ku jira tusaale ahaan kamid ah maxaa dadin lai wareejiyey wadkayga lai shirqoolay maxaa dacar lai walaaqay waabeeye ku caafimaad walaalkani maanu haystay muxuu wada i fadhiistay maxamed mooge wadaa loo fadhiistay wadaa loo galay waduu ku dhintay marka wuxuu leeyahay heestuna heestaa labi toddobaatankii qaaday waxay le walaalkani maanu haystay muxuu wada i fadhiistay ruuxaan wehelkayga mooday ka qayb galay weerarkayga ruuxaan la wadaagay oonta ku wiirsaday dhiiladayda marka waa hees yaab leh aad iyo aad heesaha u cajaayibkaa ku jirta oo cadaraha adduunka la idhaahda alaawi baa lahaa ma si markaad u eegto maxamed moogajid galay iyo iyo heestaasi siday isku waafaqaysa waad aragtaa
walaa anigoo ku sixay maxaan walbahaar la toosay waareed anigoo helika waxaan werwer jidi walaa anigoo ku sixay maxaan walbahaar la toosay waareed anigoo helika maxaan werwer jidi maxaan sida weer hadhaysan ka qaadi xijaaf wareegay maxaan sina weer hadhaysan ka qaadi xijaab wareegay intuu waqalihii lahay maxaan kula rooray weelka intuu waqalihii lahay maxaan kula rooray weelka u bayri wadiiqa lexsan wakhtigu i tilmaami waaye u bayri wadiiqa lexsan wakhtigu i tilmaami waaye jacaylku muxuu i wiqi wuxuu wadnahayga shilay jacaylku muxuu i wiqi wuxuu wadnahayga shilay maxaan shimbiraha waraysi u dhiibay waraaq dabulan haddii wacdigayga qaday idweeye tiraahda weydey maxaan shimbirahaa waraysay u dhiibay waraaq dabuulan haddii wadigayga qaday idweeye tiraahda weydey waayeeldado inaan waalanahay yeertido weligeedinto waadkii xarkii weydaaragtan wetaynaya waayeeldado inaan waalanahay weligeedido weligeedinto waakii xarkii weydaaratan wetaynaya ilaashay waraabik soo kufay dacwayda maxaanu gaashay walwaa lagu soo aroray wadeeco maxaan ilaashay waraabi ka soo kaxeeyey dacwayda maxaanu gaashay walwaa lagu soo aroray halkiisa ku soo waraabshay maxaan weli soo kaxeeyey halkiisa ku soo waraabshay maxaan weli soo kaxeeyey wadaadda maxaan u yidhay uloogay wankayga fiican wadaadda maxaan u yidhay uloogay wankayga fiican waxayla halkayu taalo naftayda maxaan ka waabshay waxayla halkayu taalo naftayda maxaan ka waabshay walaalkini maanu haystay muxuwaddo i fariistay walaalkini maanu haystay muxuwaddo i fariistay qofaan wiilkayga muli ka qayb galay weerarkayga ruuxan la wadaagay untu kuwiirsaday diiladayda qofaan wiilkayga muli galay weerarkida waxaan la wadaagay untood kuwiirsaday diiladayda waayeeldado inaan waalanahay ayuusido weligeedido wacdii xarkeedi idaaratan
hees kalaa jirta ibraahim gadlaale waa jabuuti saddex iyo tobaatanka dabayaaqadiisii waxa weeyaan waagow dhaqso soo walaac dhahoo habeenka wareeg qoraxday wadada ku cadee qoraxday warmaha ku cadee wadada anna wehelaan haydili wadfow sabadin dadku waxay tafaafulay maxamedo waa kan le wehelaan haydili wadfow marka wehelaan mu dhimana waxaa la dhintay toddoba qof oo kale ayaa la dhintay oo wehelaan ma dhiman taa aragtaa waxaa kaloo jirta hees kale oo xasan qawdhan lahaa toddobaatan iyo lixdii dabayaaqadeeda iyadana iyadana waa nairobi buu ku qaaday taasina meelahay ka shabaxday dilkiisa xidhiirka leedahay waxa weye wuxuu leeyahay shafshafaa lagu rabay markii shafshafadu waxa weyan qofku marku dhaawacmo waxa ugu horeeyo ee la siinayo ee lagula tacaalayo xaaladiisa marka maxay mooga isagoo dhaawaca baa lala cararay waxa loo rabay shafshafaynu odhan karnaa wax loogu qabto marka heesta meedhaheeda waxaa kamid a shafshafaa lagu rabay shanta faaliyaa jira habro saara sheekada kuwa shaxaleyke marka heesahaas kolley maqaa waxay ka helayaan dadku iyo meerisyada sidaynu ugu farshaxameynay heesuhu ay leeyihiin saddexdaa heesood ay midi jabuuti tahay midina tahay muqdisho midna nairobi tahay baa aad moodaa ee heesta ugu dhawaa tahay lixdan iyo toddoba toddobaatan iyo lixda weliba dayaaqadiisii ayaa afar iyo sideetankii markii uu dhimanayo aad moodaa midhaha uu qaaday iyo dilkiisa inu xuduudooda ka dhexeeyo waxay ka helayaan dadku maqaal la idhaahdo xuduudka dilkiisa iyo fankiisa markaa sanadaha la sameeyey heesahaasi saddexdaa heesood iyo weliba xilliga geeridiisa toban sannadood iyo dheeraad baa ta ugu soo sokaysa u dhexaysa ta ugu sokaysa muddo ha waa toddobaatan iyo lixdii dabayaaqadeedii weeyi waa sideed sannadood waa muddo dheer taasaa ugu dambeysa midna waa afar iyo tobaatanki midna waa labiyo tobaatanka dabayaaqadiisa marka waa toban sannadood baa udhexaynaysa waa hagaag aadi aad aadi waa hagaag cabdikariin xikmaawi aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa inaad nagala qayb qaato barnaamijka caweyska washington oo v o a islamarkaana aad nala wadaagto xogtaas iyo macluumaadkaasi aad buugga ku qortee ku saabsan ee naxariista jannaa ka waraabiya fanaanka weynaa maxamed mooge liibaan aada iyo aad baad cabdi xakiin umahadsantahay sharaf iyo wanaag baan kuu rajeynayaa eebahaydin waa sharfo walaal aad iyo aad baa idaacaddana u salaamaya iyo dhegeystayaasha o dhan guud ahaanna barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo